Hay-adda qaxootiga iyo barakacayasha qaranka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kusoo gabagabaysay shirweynaha garab istaagga qaxootiga, barakacayasha iyo dadka dalka dib ugu soo laabanayo. Shirkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii wax loogu qaban lahaa barakacayasha gudaha dalka iyo kuwa iyo kuwa dib ugu soo laabanaya dalka Soomaaliya waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda dhexe ee dalka, xubno ka socday ururada xubno ka socday urur goboleedka IGAD iyo madax ka socotay shirkadaha gaarka ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Agaasimaha xiriiryaha hay-adda samafalka iyo barakacayasha Soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha sida gaarka ah loo leeyahay, Maxamed Daacad oo ka hadlaya ujeedooyinka shirka iyo waxyaabaha qabsamay intii uu socday shirkan ayaa yidhi sidan.
shirka inuu lahaay miro dhal recommendationadiisa ka garan kartaa insha allah iyadana waxaan rajayn doonaa recommendationnadaas inay fulaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu allaha uu dila ogolaado hay-ad kasto iyo wax kasto ay barnaamijkaas quseeyo shirka sidoo kale inuusan naga noqonin shirka labada maalin ee laisku imaado qof walba oo ka socda wasaaradaha ama hay-adaha caalamiga ahna waxaan ku dhiirigelinaynaa in yacni sidii barnaamijyadan looga shaqeyn lahaa xeerarkooda iyo nidaamkoodana hore loogu sameyn lahaa in meeshii laga soo ambaqaaday inta badan waxaa dhacda shirka markii laisku imaado maalmo kadib maalmahaas markii la wada hadlay kadib dhaqdiraab meeshii laga soo qaaday inuu shirarka noocaas naga noqonin hay-ad walba oo inta fadhisa wasaarad walba ama shaqsi walba mas-uuliyad ayaa ka saaran wixii laga hadla meeshaan marka waxaan rajeyneynaa in meeshaas laga ambaqaado aanan meeshiina looga harin ka xafiis ahaana anaga wixii nooga aadan insha allahu tacaala waa ka hirgelin doonaa Shirweynahan socday muddada labada maalmood ah ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay sidii badqabkooda iyo noloshooda guud ahaaneed loo ogaan lahaa dadka dib ugu soo laabanaya dalka iyo qaxootiyaasha ku nool gudaha dalka Soomaaliya.